wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee hirshabeelle ayaa degmada balcad ka daahfurtay kulan wadatashi ah oo soconaya laba maalmood kaas oo lagu falaqeynayo qorshaha horumarinta labaad ee hirshabeelle furitaanka kulanka waxaa ka qeyb galay wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xubno ka socday ururada haweenka iyo dhalinyarada culimaa udiin nabadoono hay-ado ka howlgala degmada iyo maamulka degmada balcad agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta hirshabeelle cabdulaahi maxamed xasan ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka
annaga maanta waxaan u nimid halkan ujeeddaa u nimid waxaa waaye inaan la sameyno degmada balcad dadiyoobeeda iyo degmada golaha deegaanka iyo reer balcad dhammaantood inaan kala wadatashi kala sameyno qorshaha horumarinta labaad ee dowladda hirshabeelle qorshaha labaad sidai ka muuqato tii koowaad labada kun sagaaliyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatan toban toddoba ilaa labada kun iyo sagaaliyo tobankii ayuu ahaa qorshihii koowaad kii labaad muusan samaysmin kan uu ahaa xilligii labaatan laba kun iyo labaatankii corona dhacay marka kadibna maanta saad ogtihiinba waxaan u joognaa sidii aan wadatashi idinkaga samayn lahayn qorshihii labaad ee dowladda hirshabeelle qorshahan ujeedadiis waxay tahay sidii loo ururin lahaa baahiyaha kala duwan ee degmooyinka iyo dowladda hirshabeelle baahiyaadkeeda kala duwan iyo qorshaheeda xagga horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo xagga dowladnimada governance rural and flow iyo deegaanka iyo cimilada marka qubaraa noo joogta qubaradaas noo joogtana waxaa waaye waxay noo sharxi doonaan inay noo qoraan qorshahan labaad ee dowladda hirshabeelle qorshahan labaad marka annaga waa soo daadijinnay jowharan ka daafurnay wasaaradihii aan lasoo tashanay wasaaradihii waxyaabaha ay islahaayeen way way noo soo sheegeen marka maanta waxaan la joognaa reer balcad ayagana fursad waxay u haystaan degmada balcad in baahiyadoodkooda iyo qorshayaashooda inay ayagana ku darsadaan qorshaha labaad ee dowladda hirshabeelle hadday ahaan lahayd xag arrimo bulsho hadday ahaan lahayd kaabayaal dhaqaalo hadday ahaan lahayd xag amni iyo xag macnaha magaciisa iyo cadaaladba inay noo sheegaan waxyaabaha is leeyihiin shanta sano soo socda haddii la sameeyo qorshayaashaas waxay keeni karaan horumar dhaqaale waxay keeni karaan horumar adeega bulshada waxay keeni karaan adeega macnaha magaciisi dowladnimada kor u kici kara dowlad wanaag uu keeni karaa marka annagana waxaa meesha maanta u nimid waxaa waaye adinka naga og baahiyaadkiina haddii annaga aan baahiyaadkiina aan adinka qol waa soo xiran karnay marka inaan soo daadejinno ayaan samaynay oo maanta reer balcad fursad waxay u haystaan shanta sano soo socda laba kun shan iyo labaatanka ilaa laba kun iyo soddonka insha allahu tacaala wixii oo dowladnimada ku dhaqaaqi lahaayeen in maanta aan idinka warsanno biidni illaahi tacaala qorshahan wuxuu muhim u noqon doonaa meelo badan cid walba oo rabta inay reer hirshabeelle ay saacido maaragtay waxay leedahay qorshahaada aawo marka maanta fursadda aad haysataan waa qorshihii inaad adinka naftiinna aada qeyb ka qaadanaysaan wixii horumarada laga sameyn lahaa qorshahaas labaad keliya waa waxay ahayd ujeeddada aan rabnay waxaa waaye maadaama aan qorista bilaabayno wada tashiye inaan aan sameyno hirshabeelle waxaan ka samayn doonaa lix degmaan mari doonaa degmada jowhar oon ka soo bilownay maanta waa tii labaad aan joogno oo balcad ah si la mid ah warshiiqanna waa tegi doonaa beledweynena waa tegi doonaa buulibarta waa tegi doonaa matabana waa tegi doonaa marka intaas marka oo degmooyin waxaan u tegayn waxay tahay dadyowga kala duwan inaan ogaano aragtiyadooda kala duwan ee xagga maaragtay afar tiir ayaa meeshaa maanta kusoo bandhigi doona afartaas tiir ayaa waxaa is leedihiin wixii aad ku biirin kartaan inaad nagu biirisaan ayaa maanta u nimid kulankan oo socon doona laba maalmood ayaa lagu soo gabagabayn doonaa natiijooyin muhiim ah oo gacan ka geysan doona dhismaha qorshaha horumarinta labaad ee hirshabeelle